xarunta indhaha ee doctor shiine ayaa maanta magaalada jowhar dib ugu bilaabay daaweynta cudurada ku dhaca indhaha iyo khaliimadooda doctor shiine ayaa ka warbixiyey khaliimadii daaweynta ay ka bilaabeen magaalada jowhar howlgal ka bilownay ee magaalada jowhar howlgalkaasoo ku saabsan ee daryeelka caafimaadka indhaha dad fara badan oo boqolkuru dhaafay ayaa ee qalliino loogu samayn doonaa oo maalmaha baaritaanada socdeen ayaa maantii beri la qali doonaa hadduu ilaa yidhaaho dad fara badanoo maaragtay daweyn u baahnan waa qaybna waa la daweeyey qaybna hadda la daweyn doonaa qaar kaloo muraayado u baahan iyana way ka qayb qaadan doonaan qalliinada la samaynayaa waxay u badan yihiin qalliinka caadka qaadista ee kataraaga la yidhaahdo oo dalkeenna aad iyo aada ugu badan qiyaastii waxaa la qiyaasaa boqol iyo konton kun oo qof oo caadkaa uu saaran yahay inay dalka ku nool yihiin sanad walbana waxaa ku soo biira shan iyo toban kun oo cusub qalliinada la sameeyaa dalka laga sameeyaa ma gaadhaan shan iyo tobankaa sanadkii dhinaca kale doctor shiine ayaa bulshada magaalada jowhara kula taliyey inay ka fogaadaan isticmaalka badan ee mobilada casriga ah talada ugu muhiimsan ee maanta dadkeenu u baahan yihiin waxa weeyaan in dhallinyaradu siiba ay habeenkii xilli hore seexdaan oo isticmaalka faraha badan ee mobilada la isticmaalayo ay joojiyaan maanta mobilkii baluud buu noqday baluud baluud qaadka la mid ah iyo sigaarka ayuu noqday oo qofki iskaba qaban karaba waxaa laga yaabaa in isagoo maanta o dhan shaqaynaya aan waxbaranayay habeenkiina uu waagu ugu beryo ama uu seexdo xilli dambe dambe dambe uu seexdo aroortii marka wuxuu soo toosiyaa isagoo aan waxba arkaynin oo dabku uu ka dhacay oo indhii casaadeen oo madax xanuunayo oo wareersan oo iftiinku dhibayo marka dhallinyada waxaan kula talin lahaa waxa weeyaan isticmaalka moobillada habeenkii aad ha loo yareeyo waayo hurdala-aan bay keeneen hurdala-aan t v-ga la mida waxaa la mida labtobka la mida ibadka la mida waxaasun isticmaalkooda habeenka in aada loo yareeyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada jowhar ayaa sanad waliba waxa ay ka faa'iidaystaan daaweynta cudurada ku dhaca indhaha iyo qaliimada uu sameeyo xarunta doctor shiin ee magaalada jowhar